جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus kataa'ib alikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah kaasoo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe inka badan soddon iyo shan askari oo murtadiinah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka degmada balcad mas-uul ka tirsan dowladdaas libyadda ee maraykanka ayaa sheegay in ciidamada ameerikaanka aysan sii joogi doonin dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeena yaalla kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta maleeshiyaadka r s f ee ay taageerta dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa xasuuq ka geystay dalka suudaan iyagoona dilay dad fara badan haweenka ku dhaqan degmada boqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaanka beerayabaal ee bariga wilaayada hiiraan maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey howlwadeennada makaatibta maamulka degmadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa sabti bisha shacbaanna waa lix iyo toban sannadkana waa kun afar boqol lix iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah kaasoo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixintan inoo haya
muuqaalkan ee baahisay kataayib al ikhbaariya ayaa ahaa weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin tuulada dhagaxow duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo cadowga khasaare lagu soo gaarsiiyey muuqaalka ayaa marka uu daqiiqad ku dhow yahay waxaa la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo fariisimahooda ka baxsanaya iskuna maqiiqaya dhulka beeralayda iyo geedaha qodaxda leh ee goobta ka agdhow baktiyada maleeshiyaadka oo bilqan meel aan sidaas uga fogayn fariisamayaashooda ayaa lagu arkayaa muuqaalkan ee tuulada dhagaxow ee deegaanka xawaadley gabagabada muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hub iyo saanad ciidan oo maleeshiyaadka u tiilay halka mujaahidiintu ku soo weerareen
وعلى جماجمهم دعس كبر وقل بندركه النصر من بعد الغلس النصر من بعد الغلس دقت طبول المعركة هيات قدام والغمس
inka badan soddon iyo shan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka degmada balcad ee isla shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey dagaalkaas waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jasaaka allaahu kheyran walaalka abuu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaka waa subax sabtiya taariikhuna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri walaalka abuu xasaan waxaa faahfaahina dheeraada laga helaya dagaalo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada balcad oo ka tirsan wilaayada shabaha lexe dagaaladan sagaal jeer ayaa lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaana allah fadligiisa lagu gaarsiiyey khasaaraha culus waxayna dagaaladan oo socday shalay barqadii ilaa iyo gelinkii dambe ee shalay uu ka mid noqonaya dagaalada sidaba aan loogu xasuuqay cadowga allah intaan xaqiijinay dagaaladii shalay ka dhacay duleedka degmada balcad waxaa walaalka abu xasaan lagu dilay afar iyo toban askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay koo iyo labaatan oo isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah oo badankooda dhaawacyadooda ay culus yihiin waxaana goobihii shalay dagaalada culus ay ka dhaceen duleedka degmada balcad saaka gacanta ku haya ciidamada mujaahidiinta dhanka kale walaalka abu xasaan waxay ciidamada mujaahidiinta howlgallo ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho oo ka tirsan wilaayada banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la baagsadeen fadhiisay maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugayeen isgoyska sebiyaano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa iyo saddex askari oo murtadiin ah sidoo kale magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la baagsadeen fariisinka maleeshiyaadka ridada isgoyska xoosh ee degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka shabeellada hoose walaalka abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taalay afafka hore ee degmada qoryoole waxaana weerarkaasi allah fadligiisa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah walaalka abu xasaan dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada balcad waxa uu ku feelayaa weeraradii ugu dambeeyay ee sida baan loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee muddooyinkii dambe sida aadka kaga dhacayay qayba kamid ah wilaayaadka hiiraan shabeelle dhexe ilaa iyo mudug iyo galgaduud iyadoona allah fadligiisa afartaasi wilaaye ay noqdeen wilaayaad si adan loogu dhigbixiyo cadowga allah ee duulaanka ku ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaana allah fadligiisa ah in xilligan cadowga allah uu marayo xilli hooskiisa uu ka cararayo taasina waa allah fadligiisa oo allah yaa ku mahadsano cadowgii allah jibiyey ee duulaanka ku ahaa kudhaqanka shareecada islaamka ciidamada mujaahidiintan waxaan leenaha allah subxaana watacaala ha idin barakeeya ramyigiina allah barakeeya gacmihiina allah subxaana watacaala ha ku xasuuqo cadowgan duulaanka ku ah kudhaqanka shareecada raxmaanka iyo raaligelinta allah subxaanahu watacaala allahuma balliqna ramadaana waanta raadin cana ya rab alcaalamiin wajihaadakum mubaarak aad buu mahadsan yahay tooshow mas-uul ka tirsan dowladda siliibiyadda ee maraykanka ayaa sheegay in ciidamada amerikaanka aysan sii joogi doonin dalka soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed
bete hexeth oo ah wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ayaa isagoo booqasho ku jooga xarunta taliska ciidanka saliibiyiinta ee africom ee dalka jarmalka ka hadlay joogitaanka ciidamadiisa ee soomaaliya mas-uulkan ka tirsan maamulka trump ayaa isagoo booqashadiisa ku guda jira la weydiiyey su-aala ku saabsan siyaasadda dowladdiisa ee ku wajahan soomaaliya gaar ahaan mustaqbalka ciidamadiisa haddii ay sii joogayaan iyo haddii kale wuxuu tilmaamay in ciidamadiisu aysan sii joogi doonin soomaaliya isagoo dhanka kala sheegay inay la tashiyo la yeelan doonaan oo ay dhegaysan doonaan saraakiisha amerikaanka ah ee ku sugan gobolka wuxuuna sheegay in trump uu si cad u sheegay in ciidanka maraykanka aan lagu sii hayn doonin dalalka caalamka wasiirka difaaca washington big hexeth oo ka jawaabayay su-aasha ku saabsan ciidamadiina ma sii joogi doonaan soomaaliya ayaa ku jawaabay sida tan annagu ma doonayno inaan askar maraykan ah ku baahino dalal kala duwan oo caalamka ah balse waxaan ka doorbidaynaa inaan fulinno weeraro fogaan ah wasiirka difaaca maraykanka ayaa koob iyo tobankii bishani februari booqasho ku tegay taliska africom ee ku taalla magaalada stuutgard ee dalka jarmalka halkaas oo uu kula kulmay saraakiisha sarsare ee taliska waxay tani kusoo beegmaysaa xilligaalada caalamka ay walaac daran ka muujinayaan duulaanka saliibiyiinta ay kaga jiraan soomaaliya gaar ahaan maalgelinta eu som oo ah isbahaysi kufri ah oo lagu bedelay taliskii kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ee atimis hadalka wasiirka difaaca maraykanka ayaa kusoo beegmaya xilli mar kale ay dib u soo laabatay qadiyadda kabixitaanka maraykanka ee soomaaliya labada kun iyo labaatankii ayay ahayd markii uu trump ciidamadiisa ka saaray soomaaliya kadib weeraradii isxigxigay ee ka kala dhacay beledowle iyo mandabay oo ku kala yaalla shabeellada hoose iyo laamow waxaana maraykanku weeraradaasi uu ku waayey askar badan diyaarado kuwa dagaalka ah iyo saanada hub ah
waad mahadsan tahay yaasir wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaalla kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed iyadoo allah fadligii bilihii u dambeeyey uu xarkaha goostay qulqulka askarta towbadkeenayaasha ah ee soo faarujinaya sufuufta cadowga allah ee murtadiinta ayaa dhowaan wilaayada islaamiga ah ee bakool waxa ay martigelisay tiro askar taa'ibiin ah oo siyaabo kala duwan uga kala yimid qaar ka mid ah gobolada dalka askartan oo gaarayay ilaa lix askariah ayaa ka koobnaa sarkaal iyo askar taa'ibiin ah waxaana saddex ka mid ah iyagoo wataa qoryihii loo siiyey inay kula dagaalamaan diinta islaamka lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxunle halkaa saddexda kalena lagu soo bandhigay magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada markii toobada loo qabtay ayay waraysiyo kala duwan siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus maxamed nuur maxamed yare yaldhiyare maxamed tukiye kamaga dheeray nimankan oo murtadiinta eh yaa walika jaray ilaa lamada kun toman iliki ilaa ada sagaal sane oo kale yaa ka jaray awalkii hore wali kukubiiray inay dhalinyaro oo ana osise amal sheega inka jara yaa wali kukubiiray doolo etoobiya kukubiiri goboladan baa i bokoolba ka shagay ilaa khudur oo kale eelberde iyo dhatan ilaa doynuunay ilaa baydhowo goof guduud meel ana dagaalanka galna nama lahayna laakiin maylerayus alxamdulilah ilaahay hejeeyayaa haata unku toobasheen yahankanuni magacay mayleray maxamedeedin yarow deegaankeena magaca tuulada boodaan anoo beerole isku ahaa miiloog shaqaysada jir mayseday magaalada baydhabo mayb waha anoo magaalada isku surmaa waa niman dhalinyaro ee yareegnew inta askartilika qoraayo gaaw yareen merenew marka sadya kaseedi askartaasoo madaxtooyada lika qoraayan dhalinyaradaas kariiriyan kaseedi markaasaasana kakabiiri maylera ilaa waqtiyadan ka jari ciidamadan oo may kumadahay daraawiista koonfur galbeed dero marka mayna ka tirsanaya madaxtooyada koonfur galbeed geeka ha ku tabi miruga meel oo minaha muslimiinta kumayto oo sharaa islaamkana dad lagu hukumo magacay milerey ibrahim hasan maxamed leraw deegaanka berberka dhaladi jiriday gaajaraha huduray ingaaday kori saahibadaeray ilaahay igaaday murtadiinta ka daramey may tashkiilay kori to saahibada ee iyo tashkiiliyan hadin ilaahay oo gaaday geeg alxamdulilah mali dawaangeli hirir hirada mareerow taraayano hudur ateya meela dhubowka galni shambulood ee dhubowka jarni tababar meena siyada abad wal anshiisha siya walundhawaas walaasana nabaraay hundho dhubowka jarni may gabada nabaraasay masharan hormaynasina bali hadu dhawaayta masharanasi herada baa kubani tababarka midona kubani kudug hupomnasi dadna korala dejiye furumaya unun hirada niirheebi maalin horala nagaadi anoo maybuwa aradan la hadalayo meel kumoodan waaysanaay hudurka dhex jiro inta ku bahaas laa dhaamat iyagoo la hadalaay yadan hirada la obi tubooni nasheeni baadiyada meelana nasheeni meela difaaca galni anoo geega alxamdulilah ilaahay kamaasana oo gaalada ku dhahabay buurnoo la roogo alxamdulilah taasmanaristayo gurii booshkeela kooy eediyada la indhoay gurii booshkeen la kooyn waa inlaagay magacaydu waxaa waaye gamaasa cabdi ibraahim waxaan ka imaaday dhulkaas oo haradheer agteeda iyo galmudug iyo shabeellada u dhexeyday nimanka murtadiinta anaga oo ka tirsan ayaa waxaa ku beeray labada kun labaatan iyo saddexdii degmada rudur rag saaxiibada ee igu qalqaaliyay sidaa awgeeda kusoo raacay waad mahadsan tahay cabdi qani maleeshiyaadka r s f ee ay taageerta dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa xasuuq ka geystay dalka suudaan iyagoona dilay dad fara badan warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba tobannaan qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar ay maleeshiyaadka imaaraadka taageero ee r s f loo yaqaano ay ku qaadeen tuulooyin ka tirsan gobolka niilka cad ee suudaan ee koonfurta caasimada khartuum sida ay sheegtay kooxda al-jaziira ee sheegatay inay ka shaqayso waxa loogu yeero xuquuqul aadanaha r s f ayaa bilowday inay duulaan ku qaado tuulooyin aanu ciidan joogin oo ku yaala waqooyiga gobolka niilka cad kadib markii lagu wiiqay dagaaladii ugu dambeeyey dibna ay uga goorteen oo gobolka jaziira halkaasoo ay weeraro ba-an kala kulmeen ee ciidamada suudaan sida ay sheegtay kooxda xuquuqul aadanaha dadka degan qaybta tuulada naciimo iyo tobanaan tuulo oo ku yaala waqooyiga gobolka niilka cad ayaa waxay la kulmeen mawjado weeraro ah oo ay geysanayaan r s f ayuu yidhi mas-uul ay kasoo xigatay warbaahinta suudaan tarbuune weeraradan oo sida la sheegay loo adeegsaday gaadiid dagaal ayaa sababay dhimashada tobanaan qof bilolaqahantiyadeed barakaa xoogan iyo afduub loo geystay dadka deegaanadaasi iyadoo sii deynta lahaystayaasha lagu xiray shuruudo madax furasho ah warbixinta ay soo saartay kooxda al-jaziira ayaa lagu shaaciyey in maleeshiyaadka r s f ay soddon qof ku dileen tuulooyinka al jamalaab iyo naciima islamarkaana shan iyo toban qof oo kalena ay ku qarqameen webiga niilka cad kadib markii ay fuleen addoon ay rabeen inay uga baxsadaan kooxdaasi kooxda al-jaziira ee sheeganaysa inay ka shaqayso xuquuqulaadanaha ayaa dembiyo dagaal iyo xasuuq ku tilmaantay xadgudubida bahalnimada ah ee ay maleeshiyaadka r s f u geysanayaan dadka degan tuulooyinka dhaca waqooyiga gobolka niilka cad waad mahadsan tahay abuushayba haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaanka beerayabaal ee bariga wilaayadaas mar kale warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed munaasabadan oo ka dhacday howlka xafladaha ee sheekh xasan barsaneh ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay haweenka muslimaadka ah ee degmada buqa qable ku wareejiyeen hadaayaad qaali ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada oo ay ugu horeyso furinta deegaanka beere yabaal ee bariga wilaayada hiiraan sheekh saalax ibraahim oo ka mid ah culimada wilaayada hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa ku booriyey haweenka degmada buqa qable in marna aysan ka caajisin doorka ama kaalinta kaga aadan dagaalka jihaadka hawsha markaad aqabateen howl aad iyo aad u weyn waaye ilaahay camalkiina ha idiin barakeeyo ragga mujaahidiinta inta qoorta ku jira aad garab istaagtaan oo aad markaasi macnaha garabkooda ka muuqataan oo aad hawshoodii markaasi macnaha wax ka qabataan ayaad markaa u istaagteen marka ilaahay subxaanahu watacaala haddii inka abaalmariyo ilaaha idinka jazeeyo jazaa'an cadiiman ayaan markaasi leenahay hawsha markaad qabateen howl aad u weyn waaye wax aad looga farxo aad u weyn waa caagta iyo marka howlaha aad qabateen oo meesha yeello maanta meesha firqsan wax aad iyo aad u badan waaye marka ilaahay subxaanahu watacaala u mahad celinaynaa ilaahan subxaanahu watacaala ku mahadinaynaa waxaana idinka rajaynaynaa horena u samayn jirteen inaad markaa hawshan sii wadaan waad sii ballaarisaan oo waad sii xoojisaan yani insha allahu tacaala ilahay idinkaga rajaynaynaa qaar ka mid a haweenka degmada buqa qable ee hadiyadaha kala duwan ku wareejiyey ciidanka mujaahidiinta oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey noocyada ay ka kooban tahay hadiyadda iyagoona sidoo kale diray fariimo dhowr ah ولإخواننا المرابدين الأشاوس أسود الشرى وفرسان الوقار في ثقور ولايتنا ولاية هيران ولاية الملاحم والمعارك والفتوحات بصفة خاصة فنقول لهم أيها الأبضال الأفذاذ الأفاضل وحراس العقيدة والمكارم لقد شفيتم صدورنا لما قد رد الله من كيد الكافرين وحملاتهم بأيديكم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفها الله فهنا رباط المؤمنين وساحة لجهادهم أو آية للمهتدي سنمضي بعزم على نهجنا نعد الجيوش لرد العداء gabdhaha muslimaadka oo ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmadeena buqa qablo waxaa maanta aan wareejinaynaa hadiyadooyin kala duwan alaabtaas waxaa ka mid ah buskud oo ah toddobaatan loor timir oo ah konton kortoon loor sokor ah loor qaxawe ah gooyaasha la hugsada boqol iyo labaatan go baactiyaal kow iyo toban daaqadood shaambada qubeyska shan kortoon saliidda qoryaha lagu safeeyo ama loo mariyo shan kortoon cataro shan kortoon fanaanadaha hoos qashiga shan dersin cimaamadaha shan dersin buumiyaal shan dersin macaawisyo shan dersin malmalaado labaatan kortoon sabaayado shan iyo toban kiish caawigaarno laba boqol sideetan iyo afar annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaan maanta meeshaan ku bandhigaynaa amaaan ugu diyaarinay wiilasha walaalaheena oo ku jira sabuurta oo weliba gaar ahaan haddii dagaalada ka socda dhinaca bari hadiyaad aad iyo aad u yar laakiin allah subxaana watacaala agtiisa qaali ka ah suu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yiri ninkii diyaariyo qof duulaya isagana wuu duulay annagoo ajarkaas allah subxaana watacaala ka xisaabsanayna waxaan wiilashaas ugu tiragalnay alaabtan hadiyaadka oo hadda meesha walaashay ka akhrisay waxaan walaayada ku wareejinayna alaabtaas inay gaarsiiyaan wiilashaas oo macnaha jooga sabuurta ayakana waxaan leenahay waxaad ogaataan inay leedihiin gabdho walaalihiina ah idinka dambeeya oo garabkiina taagan hadda adinka asafka aad ku jirtaan oo daxantaas iyo dhibaatadaas aad u adkaysateen annagana insha allah garabkiina ayaan taagannahay marna idinma ilooweyno haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin weyn ka qaata dagaalka jihaadka ah ee ka socda bariga afrika mahadsanid mar kale cabdiqani maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey howlwadeennada makaatibta maamulka degmadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan haya dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray dhammaan howlwadeennada makaatibta kala duwan ee maamulka degmada intii ay socotay dowradan ayaa lagu qaatay duruus muhiim u ah qofka muslimka mujaahidka ah sida al ammaanah iyo horumarinta nafta lagu horumarinayo barashada cilmiga sharciga iyo ciwaano kala duwan oo ay ka mid ahaayeen muxaadaraad qayim ah munaasabadii gabagabada dowradan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo uu ka mid yahay sheekh xasan takar haddaannu dhimanno oo wilaayaadka islaamka ku dhimanno annagoo ku taagan sidaas oo ah tawxiidka haddana haysta nicmadaas alamni waasalaama waxaan rajaynaynaa ilaahay noo naxariisto jannadiisina geliyo meesha ay tahay in loo soo hijroodo oo ay qof walba waajib ku tahay muslima inuu usoo hijroodo waa meeshii kitaabullahi wa sunnatu rasuulihi ee kelimada rabbi kor la yeelay ee lagu xukumayo sharciga allah meeshaas weeye qaar ka mid ah howlwadeenadii makaatiibta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee dowladda loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladii diiniga ahayd ee ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen waxaan maanta halkan lagu soo gebagabeeyey dowro saddex maalmood noo socotay makaatiibta degmadan bu'aale uu waaligu dowro ugu qabtay maasha allah dhammaantood waan ka soo wada qayb galeen cashiro muhiim ah oo alxamdulilaahi raggan camalka mushaarikeeyey waxbooyinka anfacaya oo shaqadoodii yacni maaragtay qaabkay u gudan lahaayeen yacni baraarujinaysay ayaan ku qaadanay Ee, waxyaabihi aan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa een, dersi ka mid ah al amaana camalkan aan hayno iyo hawshan aan ku jirno ammaano wey in la ilaaliyo Een, ilaahayna waan amrayaa in allaha yaamurukum an tu'aduu amaanaati ilaa ahliha iyadan insha alla tacaala si fiican buu sheekh maaragtay noogu celceliyey Ee, waxaa kaloo ka mid ah dersi aan qaadanay tadwiir nafs naftaada inaad hormariso oo aad isku tashato oo aad maaragtay naftaada u dadaasho Ee, waxaa kaloo ka mid ahaa al- idaara idaara ka mid ahayd sida wax loo maareeyo ama wax loo maamulo ama wax loo idaareeyo inaa iyadana insha alla tacaala la barto inahaas ayaan ku qaadanay dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka diiniga ah ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu bixinayo waxaana dhowaanahanba maamulku uu ku howlanaa bixinta dowraadka oo la siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada bu'aale waad mahadsan tahay bukhaari warbixinta bukhaari waxay gun iyo gebagaba u ahayd warkii subaxnimo oo saaka oo sabtiya idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan mid la mid ah intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu